ugu horeyn waxaan u dhacday dhacdo xanuun badan oo aad iyo aad noo xanuujiday haddaana eheladii ay ka baxeen sakariin maxamed xuseen iyo sowda maxamed xuseen laba wiil wiilay gabal isla dhashay ahaayeen oo iga yaryar intay rabta ha qaadato ilaa iyo aan cadaalad helno ma la aasaayo waxaan sugaynaa inaan cadaalad helno waxaan uga fadhinaa laamaha amniga waxaana codsanaynaa maamulka gobolka banaadir qeybaha kala duwan ee booliska nabad sugidda iyo dhammaan inta wax garato oo soomaaliyeed dadkaas dad dhallinyara ahaayeen wax dembihi maysan gelin gacan kaaq daranaa dishay inaan cadaaladda iyo saan u welle ay nagala shaqeeyaan waa laba qofood oo maaragtay labaduba waxayna u gurmanayeen walaashood oo qalliin isbitaal ku jirtay ay u gurmanay haddana isbitaalka taallo idaacadu arki karaan runtii arrinkaas waa arrin aad u naxdin badan ilaahay weynaa subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa in ilaahay samir siiyo waalidkii iyo ahladii iyo qaraabadii tacsidaasna waa u diraynaa oo waa uga faa'iidaysanayna dhammaantood waxaan kaloo sheegi rabnaa oon hadda u taaganaa dadkaana wakiil aan uga nahay dadkii lama aasin meydkii weli waa yaallaa lama aasin runtii waxaad garan kartiin iskooyska dabka saddex saac iyo laba saac iyo bar dhacda ka dhacday oo saldhiggii waa beri oo ku dhegan yahay oo caawa nin heegana oo jiro oo saraakiil amni hadday jirto oo mees ka shaqaynayso oo taraafig ay joogto oo nabad suguddii oo dhan ka shaqaynayso waxaan u malaynayaa in la dareemi karo ciddii falkaan geysatay annagu waxaan sugaynaa oon u taagannahay al'aanana ma hayno wax saldhiggii hawshu ka dhacday iyo haddaba saldhigga aan joogno deegaanka aan joogno hodan oo xiriir nala soo sameeya oo madaxdii maaragtay deegaanka waxaan dalbanaynaa cadaaladaan dalbanaynaa annaga dadkeenna waa la laayey waxaa lagu laayey meel aan jiiro aan ahayn oo magaalada jidka ugu fiicanaha lagu laayey waa waddada dabka ninkii yaqaanaa yaqaana inaan cadaalad helnaa annaga dalbanaynaa waayo dadkeenniyaa la laayey meedkeenniyaa farinjeer ku jira annaga waxaan rabnaa cadaalad inaan cadaalad helno waxaan u nimid meeshaan dad la xasuuq dad la xasuuqay oo lagu dilay jidka dabka tiiraanyadeeda u taaganaa meesha waxaana rabnaa in wixii dhibaatadaas geystay la soo taago cadaaladda haddii la waayana waa raadsan karnaa waxna waa ka qaban karnaa laakiinse dawladda haddii dawladu jirto waxaan ka rabnaa in dadkaas cadaaladda la keeno buruufiyay ahaayeen ciidamo dawladday ahaayeen baabuur dawladday ahaayeen hadda waxaan rabnaa cadaaladda in dawladda ka sugayna hadday keeni weydo hadda dawladdu ma jirtaan u aragnaa annaga waa inaan dawladda wax ka sugno hadda diyaaraan u nahay tiiraanyadiian haysa meydka nagaan kor taagannahay waa inaan helnaa bannaanka una yaallaa inaan helno way cadaaladda waxaa meeshan iskuulkaana keenay dhibaato loo geystay laba qofood oo walaalaah sawdo maxamuud xuseen iyo sakariin maxamuud xuseen oon aniga adeerkood ahay labadaas qofood dawladda soomaaliya qayb ka mida ayaa si xaqdarraa ku dishay waxay ku dishay saarcii magaalada muqdisho ugu camiraa uguna kaamirada badnaa uguna sikuuradka badnaa ma noqon karaan in la ogaa waayo dawladdu hadday meeshaas ogaa weyso magaalada kalena ma ogaan karto hadday dawladdu dawlad tahay dadka dadkaas dilay way yaqaanaan cadaaladda naloo keeno